Tababarkan ka furmay magaalada Jowhar ayaa ku saabsanaa sare u qaadista aqoonta wariyaasha ee ilaalinta xuquuqda aadanaha, tabinta wararka iyo xoriyadda hadalka. Tababarkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta Hirshabeelle ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala magaalada Jowhar. Agaasimaha wasaaradda warfaafinta Hirshabeelle Yaasiin Axmed Maxamuud iyo Axmed Cabdulaahi Baashir oo ah la taliyaha wasaaradda warfaafinta ayaa faahfaahin ka bixiya ujeedka tababarkaani
runtii maantay waxaan noo bilaaban doonaa hadduu alle idmo tababar ku saabsan tayeenta suxufiyiinta xuquuqda aadanaha sidaad ogtihiin inta badan qof walboo muslim ah ilaahay iyo diinteenu waxay ka xarimtay maalkiisa dhiiggiisa iyo sharafkiisa intaasna waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo sida lagu ilaalin lahaana waxay tahay in wariyaashu laftirkood ee loo tababaro qaabkay u ilaalin lahaayeen siday had iyo jeer ugu taxadari lahaayeen markay wax tabinayaan dhibaato inay ayagu geysan ama looga hadlayo arrimaha xuquuqda aadanaha ee wariyaha sidaad ka warqabtaan wariyayaasha inta badan ma ahan dad jaahiliin ah waa dad wax wax fahmaya waxna yaqaano muhiimaddu waxay keliya tahay in laysku booriyo lays xusuusiyo maxaa la yidhaahdaa sidii markaasi maxaa la yidhaahdaa loo ilaalin lahaa xuquuqda aadanaha sida agaasimaha uu ka dhawaajiyeyna waxyaabaha qaar ee ay diinta xaraamaysay ee qofka cirdigiisa ay ka mid tahay sharaftiisa ay ka mid tahay in la ilaaliyo marka intaasna waxaa muudaa inaad wax badan taqaaniin sida barnaamijyada barnaamijyo badan aada kusoo qabateen waxyaabo badanaa jiro oo qofka wariyaha ah ka xaaraam ah inuu sameeyo waxyaabo badanaa jiro oo xuquuqdiisa siinayso inuu qabto marka haddiiba intaas aad kala taqaaniin waxaan dareemaynaa inaadan u baahnayn wax badan oo sii dheer laakiin aad u baahan tihiin oo keliya in laydin xusuusiyo wax xusuusin la yidhaahdo marka aadaan ugu faraxsanahay waxaan dareemayaa inaad idinkana ka dharagsan tihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta hirshabeelle cabdishakuur cabdulaahi axmed ayaa daahfuray tababarkan sare loogu qaadayay xirfadda suxufiyiinta magaalada jowhar tababarkan ayaa waxaa ka qayb galaya wariyayaal iyo xubno bulshada rayidka aan kasoo xulnay ujeedaduna waxay tahay inay iskaashadaan oo dhinacyada bulshada looga baahan yahayna ay xubnaha bulshada ka fadhiya ay gaarsiiyaan dhinacyada wariyayaasha looga baahan yahayna ay wariyayaasha gaarsiiyaan wasaaradda waxaan joogaa ama aan ka shaqaynaynaa guud ahaan aniga iyo agaasimaha iyo wasiirka iyo wasiir dowlaha wax ka yar saddex sano waxaana qabanay in ka badan labaatan seminaar labaatankaas seminaar qeyb ka mid a wasaaraddu gooni u ahaa oo wasaaradda iyadaa wadatay like sida hadda kan aan wadno oo kale qaybana waxaan fududaynaynay ururada ka shaqeeya warbaahinta inay tababar yacni siiyaan wariyayaasha labaatankaasi tababar wuxuu ka kala dhacay deegaanada hirshabeelle ay ka kooban tahay hiiraan iyo shabeellada dhexe ujeeddaduna waxay ahayd inaan tayeyno wariyayaasha waxaan ku faraxsanahay aniga in muddadaas aadka u yar tababaradaas aadka u badan wariyayaasha qaateen xariggii wariyayaasha ku dhici jirayna uu yaraaday taasina ay sabab u tahay in wasaaradda yacni dad dadkeedii ay joogaan oo dad yaqaana xaqa wariyaha uu leeyahay iyo fahamsan ay joogaan tababarkan waxaa ka faa'iidaystay in ka badan labaatan wariyaal oo ka howlgala magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle